الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku dhex jirnaa baabkii ka warramayey jumcada iyo axkaam iyo aadaab waxay lahayd qodobadii baa kulba mid uu baab ka dhigayaa sheekh baab linsaati liljumcati yo baabu linsaat aamusku u baab yahay lilkhudbati khudbada loo aamuso yowma aljumuca maalinka jumce mar haddii imaamku khudbadaynayo waa in la aamusaa hadal hadal ma dheera in khatiibkuna hadlo dadkuna hadlaan hawlaan arrimaaan isqabanayn wey ninunbaa hadalkiisa la ogolaya oo mimbarka ku taagan can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi man qaala lisaaxibihi yowma aljumuca qofka saaxiibkii ku yidhaahdo maalinta jumcaha wa suxbat ljuluus waa qofka dhinaca isku haysaan saaxiibtinimo kasoo kaloo ka soo dhexaysay maaha waa qofay isag fadhiyaan walimaamu yakhtub iyadoo imaamku khudbadaynayo ayaa wuxuu ku yihi ansit ams faqad laga wuu buuqay kaas waa bilaa macnoobay bilaa macnu ku dhacay markaa bilaa macnaha la yska ilaaliyo laqwiga qofka sameeyana ajrigii jumcada ayuu waayaya oo waxaa ka yaraanaya ajrigii jumcada uu lahaa jumcadii way buraysaa uma badna culimadu laakiin ajrigeedii baa yaraanaya عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أولانا يبان مغلقون إذا قلت لصاحبك أنشط قفك كوات فرياد آمس ترينتو هاللي يوم الجمعة والإمام يخطب ومال الجمعة إمام كنا خطبت بأخرية فقد لغوت لغو بات سميت لغونا ما شمال لغا سيدا سيبا رنتي nebigu inoo amraya calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayaana waxa danteennu ay ku jirto waxaa la yidhaahdaa nin hadlay nin aamusaa bi'iyey hadduu qofkaasi maanta o dhan buuqo ahaan hadlo laga wada aamuso la eego un wuxuu garanayaa in wuxuu wada la diiday haddii markuu hadlo cidi u jawaabto suuq buu helayaa suuqiisu waa xaam isagaanu markaa xiisaynaya inuu sii wado dhowr nin baa wada tukaday baa la yidhi oo mid baa hadlay kii kalea yidhi war salaada dhexdeeda lama hadlo saddex nin wey kii saddexaadna wuxuu hi labadiina waydin ka burtay saddexdoodaba way ka burtay wey macnaho midun baa hadlay laakiin labada kale hadday aamusi lahaayeen salaadu way u jiri lahayd kii kale aamusii buu isidhi ka saddexaadna labadoodaba wax u sheeg buu isidhi warkiiba u dhammaaday marka waxaad arkaysaa wareega ay qaadanaysa xaajadu xigmadda xadiidka ku jiraa dareemaysa dadka xiisada iyo xaalad abuurka u badan dhibka ugu badane qabsada waxaa ka mida in loo jawaabi waayo in loo jawaabi waayo ayaa ka mida waxyaabahay diiqada ka dareemaan dadka xumaanta jecele waayo haddii loo jawaabo wuxuu masiil buu arkayaa cid la mid ah iyo cid ula dhigdhigo laakiin haddii laga aamuso macnaheedu waxa weeye ma mudnid mid lala hadlo ma mudnid nin loo jawaabo ayuu isku tirinaya dabeetna waxaa laga yaabaa inuu dadka karbaashuda maxaa iga hadli weydeen dee ii jawaaba dee markaa xikmadaasaa xadiidku wax badan baa ku jira baabu fadli linsaat aamusida jimcaha la aamusaa faa'iidada fadligay leedahay wa tarki lagwi yowma aljumuca iyo maalin jimce in la yska daayo wixii hadal ah faa'iidaday leedahay dadka mar laqiw kolka la yidhaahdana waa wixii tirsi keenaya jawaabin muran buuq can salmaana qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min rajulinin ma jiro yatadaharu yowma aljumuca maalinka jimce dahaaro qaadanaya kamaa umira sidii la faray waysadii maydhigii nadaafadii uma yakhruju min beyt gurigiisa kadibna ka baxaya xataa ya'tiya aljumuca ilaa uu jumcada tago wayumsitu aamusaya xataa yaqdiya salaata ilaa uu salaadiisa dhameeyo wuu aamusnaanaya jeeruu salaada dhameeyo wuu aamusnaanaya oo markaa waxay ku xidhan tahay ilaa salaada la dhammaynayo ilaa haddii intaasi dhacdo kaana wuxuu noqonayaa ficilkiisaasi kafaaratan mid lagaga mid ka tirtira limaa qablahu wixii ka horreeyey min aljumucati laga soo bilaabo jumcadii hore wixii dembi ahaa ee ka dhacay ayaa ficilkiisa quruxda badan ilaahay uu kaga salabaynaya kaga tirtiraya marka xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey faa'iidada iyo fadliga uu leeyahay aamuska jimcaha la aamuso waktiga la aamusaya intuu la eegyahayna wuu sheegay waa yunsif balay waa yunsif wuu aamusay ilaa goorma ilaa inta salaada la dhammaynayo markuu khaiibku xalay waxaynu soo maraynay halkaa hore idaa jaaa axadukum waqad kharaja alimaamu falyusalli rakcatayni yowma aljumuca markuu midkiin yimaado waqad kharaja alimaam kharaja waxay ku fasireen bimacnaa alaca wuxuu u baxay mimbarka mimbarkuu fuulay oo soo gelidoo qura maaha laakiin waa mimbarka marka uu fuulanaya halkana imika waxa ilaa inta la tukanayo xataa markuu khudbadda ka dego hadalkii furi mayse salaadii baa ku xigto gaar kale ma jiro baabu kayfiyati alkhudba kayfiyati alkhudba khudbadda halka loo akriyayo waxa lagu bilaabanaya waxay ka kooban intay la egta waa tawjiihaad iyo tilmaamo la siinayo imaamka dadka ukhudbadaynaya can cabdillaahi can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi khadabanaa callamanaa wuxuu nabiguna baray khudbata alxaaji khudbadda loo yaqaano khudbat lxaaji ee mar kastood muraad leedahay muraad muhiimoo weyn aada ku bilaabayso alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله معناه اسك معروف الهي بقى النهارده نستعينه ونستغفره سيغانو غرغاريه ذنب داف فويديسنينا ونستهديه وضعيف انت اصلي ليه او كما تستسال اركيسو wanacuudu billaahi min shuruuri anfusinaa nafaha yaga sharkooda ilaahay baanu ka magan gallay wasayi'aati acmaalina camaladayada dembigooda man yahdihi illaahu falaa mudilla lah qofka ilaahay uu hanuuniyo cidina ma lumin karto waman yudlil qofka anbadana waman yudlil qofka ilaahay uu lumiyo falaa haadiya lah waa hanuunin karayaa ma jiro iyo tawxiid uma yaqra'u alaaa aayaat saddex aayadood buu markaa nebigu ku xugsiin jirayo saddexduba tilmaan iyo tusaale taqwada u ah alla kacas baa ummadda lagu abaabulaya insaanka qalbigiisa waxa weel ka dhiga ee mid wanaagsan ka dhigaa waxa weeye alla kacabsiga saddexda aayadood buu markaa wuxuu sheegayaa alla kacabsiga waa suuratu ali cimraan suuratu nisaa bilowgeeda iyo suuratu laxzaab bay ku jirta aayadda u dambaysa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati dadka ilaahay rumeeyo ilaahay ka cabsada cabsida dhabta ah cabsida dhabta ahina waa intaad karayso intaad hakrasho ha samaynin awooddanoo halkeeda walaa tamuutunnaha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinka oo ilaahay u hoggaansan mooyaane ha dhimanina yaa ayuha aladiina aamanuu dadki yaa ayuha annaas itaquu rabbakum itaquu rabbakum ilaahayna ka cabsada bani aadamow waa taqwadii baa lagu bilaabay alladii khalaqakum min nafsin waaxida waa ilaahay idinka abuuray naf keliya waa nebi aadam wakhalaqa minha zawjaha naftaa wuxuu ka abuuray lamaanaheediio xaawaa laga jeexay وبث منهما وحو لبدو لكفى في رجالا كثيرا والنساء أي كثيرات فقي دمر بضم بضم بضم بولا هاي كباهي وأوديس واتقوا الله ولا وعلي إلهي ما فعلي الذي إلهي كعصرة تساءلون به والأرحام إلهي ما وحسكوه دي ستان قرابتنا وحبا يسكوه دي ستان وقرابت دراتي وحبسي بالله إن الله كان عليكم رقيبا ilaahay baa ahaaday mid dushiina ilaalinaya aayadda saddexaadna taqwadii bay faray iyo toosnaantii yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah ilaahay ka cabsada oo waquuluu qawla sabiida hadal toosan dhaha marka khudbat lxaaja marka wax la guurinayo markuu qofku khudbad akhriyayo markuu muraad leeyahay sidaasaa fiican in loo horraysiiyo intaa waa ammaan ilaahay ilaahay oo gargaar la weydiisanayo tawxiidkiio lagu dhawaaqayo iyadiio qofka ummadda taqwadii lagu baraarujinayo si quluubtooda usoo jeesato baabu xadi limaam waa imaamkiioo ku dhiiriya fii khudbatihi markuu dadka u khudbadaynayo cala algusli yowma aljumuca in la maydho jumcada jumcada laftigeedii baa lagaga hadli karaa aadaabtii jumcada oo dadkii maadaamay soo urureen si wiiga dambe ay si fiican ugu soo diyaargaroobaan wakhtiyada qaarkood waa in lagu wacyigeliyaa aadaabtii axkaamta jumcada can ibni cumara qaala khababa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama faqaal intuu nabigu khudbad akhriyay buu iidaa raaxa axadukum ila aljumuca midkiin markuu jumcada tago falyaktasil ha maydho jumcada u maydha oo isu nadiifiya tee nusuusku celcelinaya masaajidkaa kolka dadku soo wada maydhaan dharkii nadiif yahay cadarba soo wada isticmaale masaajidkana unsi iyo udgoon lagu shubo ee lagu bukuuriyo dee waxa weye dadku yastariixuun watatanafas fiihi larwaax ruuxdu shucuur wanaagsan bay dareemaysa yadii qadlaa wax isjiidayaana aanay jirin wax dawarsanaya wax buuqaya dadku qur-aanka iyo khushuucda say wadayaano waktiga koobana khatiibku waxu sheegayana si wanaagsan loogu nabadgeliyo dhagaha marka aadaabtani waa waa ta keeni karta inay dadku wixii loo sheegay qaataan deganaanshaha dareemaan masaajidka can ibraahim ibni nashiid annahu sa'ala bna shihaab imaamkii weynaa ibnu shihaab ninkani wuxuu weydiiyey can lqusli yowma aljumca ibnu shihaab oo ka waran buu mayrashada jumca la maydho faqaala sunnatu waa sunno nebigu nebigaa sameeyey farayna وقد حدثني به سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بو إيغا شاغا أبيه ابن عمر أي سالم إيغا شاغا وحو كشاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها سنة وحو كغورمي على المنبر منبر كيسغو تاغن أي نبي سنة مايرغا dadka uu sheegayaa la tahashanin أن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نبي حير وهو قائم على المنبر سوى منبر كتالا وحير من جاء منكم كإذن كمده يمادة الجمعة يمادة طارئن التغف فليغتسل هصام يدو مركو قفت بريسة كسعة الضحي هصام يدو سلا ساسي عنه حتى خميس دوين مسيديار كرابة دارك السيب ميدو بيها سيديار صدق arrinkiisa isku hagaajiyo isagoo diyaar ah oo wax waliba isgu hagaagsan yihiin ha bilaabmo jumcihi maalinkaas waxa weeye maalmaha oo dadka muslimiinta cibaaday u diyaargaroobaan ilaahayna raali geliyana oo naftooda cibaadada ay jaanis u yeelaan halka gaaladuna qofka dhex joogun baa garanaye maalinta jumcaha ayay sii fayfaydanayaan oo khamrigii iyo wixii dadna ay budlin lahaayeen iyobay galabnimada jimcaha sii urursanayaan maalinta sabtida iyo maalinta axaddana waa leecasaanta halkii u dambaysaybaa la tegayaa baararka tumashada iyo meelaha bobka la yidhaahdo ee laysku qaawiyo baa camiran halka inaga masaajidadu ka camiran yihi inkaari ku dhacday waxay dareemeen baahi ruuxdoodu ay dareemayso oo cibaado iyo diin ay u baahantay way garan kari waayeen cibaado iyo diin waanay ka baydheen dabeetna tumasho iyo khamri iyo waali in nafta lagu mashquuliyo tiibaa markaa ayaa lagu waday kadibna waa in loo dadaalaa markaasoo dowladahooduna maalmaha taraafiga heega la geliyaa cusbitaalada heega la geliyaa si waxa baabuurta jiiraan iyo waxa istakra iyo loogu salaxo waa la canaananayaa marka haddii dadka hawshooda la qaabili waayo waa shay waa waa la heshiis lagu yahay halkana cibaado iyo diin baa heshiis lagu yahay labadaa ummadood baa la odhanayaa ha isla jaan qaade nin waalan iyo nin miir qaba gaal iyo islaam waa nin waalan iyo nin miir qaba dadka idhaadaha la isku daalacnaasiro oo isku arrin baynu nahayoo isku nidaam baynu nahay dee ummada hala waabo sabti iyo axad khamiis iyo jimca uga dhigay waxaynu inagu diyaar garoobaynaa cibaado iyo dahaaro iyo nadaafad iyo udgoon iyagana quun iyo qashaabuur iyo qaraar iyo waali bal adigu labadaas qabati waaye waaye baabu xadfi اlimaami cala sadaqati yowma aljumucati fii khudbati xadfi limaam waa imaamkiioo ku dhiirigeliya ummadda cala sadaqa wax bixin yowma aljumuca maalinta jumca fii khudbati markuu ummadda u khudbadaynayo ula hadlayo wuxuu ku wacyigelinayaa inay dadku wax bixiyaan marka tanina waxa weeye aadaabta jumcaha waxaa ka mid ah inuu qofku ilaahay cabsidiisa dadka ku balaarujiyo quluubtooda shixna ruuxiya la siiyo cabayn ruuxeed iyo shidaal ay qaataan ay ka shaqeeyaan wiigga soo socda waa in dadka inay naxariis muujiyaan ilaahay bay naxariis ka doonayaan in lagu abaabulaa masaakiintii fuqarada loo naxariisto dabeetana dadkii markay albaabka ka dareeraan masjidka waxay ka macaasheen iyaga oo cabsile aakhira iyo ilaahay xusuustay ummaddii isu wada naxariisanayso kii miskiinkaha wax la siinayo kii faqiirkaha wax loo ururinayo kii xaafadii markuu ku noqdo jaarkii iyo xigtadii iyo ayuu u dhiiqayaa marka masjidku waa meel sidaa ummadda looga jiheeyo looga tawciyeeyo siyaasad cajiiba baa ku jirta oo ah ururinta ummadda gaar ahaan quluubtooda wax ka weyniba ma jirada عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد النبي خطبة خرية يا أمني بمال الجمعة بهيئة بذة بهيئة بذة hab liita hab iska yaro daciifahoo haylayaal xunxun iyo maryo jeexjeexan iyo dee waxaan jumcada qabanayn buu ku yimi badadu waa iska liita faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu ku uhi asallayta yaa tukatay labadii ragcadood ee sunnaha salaanta masjidka qaala laa maymaan tukan bu qaala wuxuu uhi salli rakcatayn istaag oo laba ragcadood tuko waa iska fadhiisanaya وxaث الناaس عalى صدق dadkiibuu صadقadii ku abaabulay uu ku dhiirigeliyey dee ninkii wuu la hadlay eeg ninkii si aan toos ahayn ayuu dadkii ugu sheegaya ninkii wuu fadhiistay waana arabanya moogtahay waata xikmadda nabiga eeg calayhi الsalaaةu wasalaam marka wuu kiciyey si loo arko ninkan araban ka warhaya waye wuu araban yahay marka salaadii waxbaa u weheliya salaadii waa sax oo u kici laakiin haddana arka wuu aradan yahayna way u jirtaa iyadoo la arkay inuu aradan yahay buu sadaqadiina laqsiiyey waa isqabatiin xikmaddabi wey fa alqaw hiyaaba dhar bay soo tuureen ilaa waa la isfahmaye nin buu kiciyey aradan sadaqana wuu dhiiriyey dhar baa loo baahan yahay bay natiijadii noqotay intaasoo nabiga ka soo fushay yusaawi waxay la mid tahay sadaqada loo baahan yahay waa dhar faactaahu minha tawbayn laba maruu ka siiyey uu dhaydhka gaaladu inoo soo tuuraan ee laynaga iibiye marka dambe innagaa laynooga baahan yahay haddii imika jumcada masjid walba la odhan laha waxaa dhar haystaan keena oo halkaa baca intoo lagu habeeyo oo la kaaweedeeyo dabeetana fuqarada iyo masaakiinta loo qaybin laha wax weyn bay noqon lahay dadka qaarkoodoo shandadaha ku ilaaway oo baranbaradu ka gashayna suuq bay heli lahaayeen oo markaa ka nacay oo kan iska dhiga wax ka qaada un la in ku filan baabay noqon lahayd ka adigu aad dhacdaha ku filan lahaa fakaana falamaa kaanat aljumucatu ahaaniya jumcadii labaad kolkii la gaadhay jaaa ninkii baa yimi warasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yakh nabiga haddana khudbad buu akhriyaya faxafa annaasa calaa sadaqa wiigan labaadna sadaqadii buu dadkii ku dhiiriyey qaala wuxuu uhi faalqaa axada tawbayhi ninkii labadii mara midood buu soo tuuray eegjibadii baa moogta dadkiibuu arkay inay yihiin dad mudan naxariis wuxuu dareemay dee isagaba miyaa laga iibinaya adigana miyaa lagaa iibinaya bui sadaqada ye sida lagu sadaqaystay aadna u bixi labadiibuu mid tuuray anna iga qabta buuri faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi jaa haadaa yowma aljumuca ninkani jimcadii buu yimi bihayatin badda hab iska liito oo aradan isagoo aradan buu yimi fa amartu nnaasa bisadaqa dadkii sadaqaan faray macnaha aragtidiisa daraaddeed baan sadaqa idin faray fa alqow hiyaaban dhar bay dadku soo tuureen fa amartu lahu waxaan u faraan idhi siiya minha bikawayn dharkii laba ka siiya baan idhi laba go uma jaa alaana jimcadana waa ka yimi ninkii fa amartu nnaasa bisadaqa mar labaad baan ummadii sadaqa faray fa alqaa axadahumaa labadii male midkood buu ninkani inoo soo tuuray فانتهره marka nabigu uu hurufayo waqaala wuxuu uri kud thawbaka waar adigu qaama go'de laba maradaadan iska qaado sidaas uu ila sadaqa waxa ugu sadaqa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ma kaana can dahri ghina ka qofka da wixii ka soo hadha weeye laakiin laba midna uu guntay midna uu hilaabay kii uu hilaabnaa markuu tuuro dee isagay ku habboonta horta haddaysa marka wixii ku dheer ayay ku fiicantay sadaqada sidaa daraaddeed ayuu ninka nebigu u celiyay calayhi salaatu wasalaam sadaqa waa la doonayaa wixii ku dheerna ku dadaal khudbaddii markaa kaalmaha ay qaadanaysa kuwaasaa ka mid ah khudbaddu ma istaahisho siyaasadun in lagaga hadlo cid lagu xadaafireeyo ma istaahisho cid lagu weeraro cid lagu caayo xiisad iyo xaalad xaalad abuur iyo xangaruufo ay noqoto dadkoo iswada laynaya iswada fedhaya masaaj ka baxaan xasha xayraan haddii marka xiisad iyo qabyaalad iyo guruub iyo balaayintoo laga hadla markay halkan ka baxaan kaasuu sheegay muu sheegay aduu ku sheegay anaguna sheegay labaydna aan iswada feedho khalaas xaalad baad abuurtay xaalad abuur baad noqotay marka haddii la sheegayana waxay u baahan tahay waxaa la yidhaahdaa inantayadu way rimantiiyo way dhalaysaa way kala toolmooyin waa laba erayoo isku mid ah laakiin uur bay leedahay insaankaa loo isticmaalo way dhalaysaana xoolaha loo isticmaalaa iyadoo la sheegayaa maa baalu aqwaamin buu nabigu odhan jiray war dad arrinkoodu waa maxay dadka qaarkood waxaa ha iska daayeen wuu isgaranayaa ninkii gefkaa ku jira mukhaatabatu limaami raciyatahu wa huwa cala almimbar imaamkii oo la hadla raciyadiisa bulshada uu xukumo wa huwa cala almimbar mimbarkaan u taagan mimbarka dushiisu taagan yahay sidaasay tahayoo waxa weeyaan mas-uuliyiinta ummadu berigii hore iyagaa jimcadana tukinayey khudbadana u akhriyayey salaadaha shantaana u oogaya madaxweynaha u oogaya barasaabkaa u oogaya maayarkiiyo dadka gobollada xukumaa u oogaya marka diintiina wuu ku hogaaminaya dunyadiina wuu ku hogaaminaya oo waxa uu hogaamin ugu yahay ta diintaaba u horaysaba kadibna dunyadiina way soo raacaysa marka duunyadooda laftigeeda wixii ka filiqsanaana meelahay ku dhammaysanayaan ay isku arkayaan masaajidka ka mid a sidaa daraaddeed baa halkan uu istimbaadkaa ka sameeyeyo raciyadiiba oo mimbarka lagala hadlayo meelaha laga sixi karee laga jahaynayo iyo idaacadaha qaaligaabuu ka mid yahay mimbarka can jaabir ibni cabdillaahi qaala wuxu uhi jaabir bayna annabiy wakti oo rasuulka ilaahay yakhubu yowma aljumuca maalin jimcu khudbad akhriyaya id jaaa rajul nin baa yimi nabigoo khudbadii mimbarka ku taagan buu nin yimi faqaala lahu nabiyu sal allahu calayhi wasalam sallayt hamsatu listifaam baa go-an sida calaamadu kuu muujinayso asallayt ma tukatay muxuu tukaday mafcuulkii waa la jaray waa la yska garanaya waxaa weye laba ragcadood baa la yaqaanaa oo salaanta masjidka ah oo xataa fuqahada ay tilmaamaan jamaca intaana salaamin ma salaanta masjidka horeynaysa mise jamaca sii fadhiya salaantooda waxay u badan yihin waxa horeynaysa salaanta masjidka waayo aba laga yaabaa inay ku mashquuliyaan bay ku dhaafiyaan marka masjidka kolkaa salaantiisi iyo labadiisa ragcadood dhamayso jamaca kale u soo gudubiya sii fadhiyayaashoo salaad marka mafcuulka waxaa loo goynayaa waxaa la yidhi ma tukatay waa ragcadii salaanta masjidka ahaa ee laysla yaqaanay qaala laa maa tukan qaala qum farkac sidaasuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam istaago rukuuc marka halkaa waxaa laga fahmay dadka la yidhi aamusa ha hadlina kuma jira imaamka khaiib waa loo ogol yahay wixii u saxaya inuu saxo jaheeyo waa mid waxaa kale oo markaa halkan ka muuqanaya saynu horeba usoo ishaarnay in aanay ku tegaynin labada ragcadood ee salaanta masjidka taxiyata almasjid la yidhaahdo fadhiisiga uu qofku fadhiisto sida madhabu shaaficiya yidhaahda qofku isagoo fadhiistay buu dee nabigu leeya kac oo tuko marka waa yatadaaca fursadda uu ka faaidaysanayaayo hadduu xataa fadhiisto u kacaya عن أبي بكرة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نقاس وحول النبي محمد بن أركو منبر كفو شمس كفر بيه والحسن معه inanku awowga u ahaayo xasanna wuu ag fadhiyaa isagoo yar wa huwa yuqbilu cala annaasi maratan mar dadku soo eegayaa nebigu yuqbilu cala annaasi dadkuu soo eegayaa maratan mar xagga dadku saa u soo eegaya wa calayhi maratan marna inankuu eegayaa wayaquulu markaa nebigu wuxuu leeyahy ina bnii haada sayid inankaygani waa hormuud hormuudu maleen wey walacalla allah ilaahayna waxa u dhow yahay an yuslixa bihi inuu ku hagaajiyo isaga sababtiisa bayna fi'atayni caiimatayni bayna fi'atayni min almuslimiin cadiimatayn inuu ilaahay ku hagaajiyaa laga yaaba bayna fi'atayn laba kooxood dhexdood laba ummadood dhexdood min almuslimiina ka mida cadiimatayni waaweyn laba ummadoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mida oo isu baxay oo dagaal iskaga horyimid inuu ilahay inanka sababtiisa ku hagaajiyaa laga yaaba wasadaqa rasuuluna alkariim sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa sii ogeysiiyeoo dee qaybka cid kaloo wax ka ogoon ilaahay hayni ma jiro ambiyada iyo rusushana ilaahay wuxuu doonaya usii sheegaa caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa gayrihi axada ilaa man irtadaa min rasuul marka rasuulka intuu doonaya usii sheegay waxyaabaa loo sii sheegay ka mid ahay fitna inay ka dhex dhici doonto dadka muslimiinta oo weliba asxaabti ku jiraan hormuud ka yihiin fitnadaas inay soo gaari doonto aalobeytkiisa asxaab badan ay ku dhiman doonaan inankanna inuu ilaahay sabab uga dhigi doono dad dhiman lahaa inuu daraaddood ku badbaadiyo ilaahay baa wax badbaadada leh sidii baanay u dhacdayo horta maxalushaahidku waxa weeyaan dee imaamkii ama nebigii oo ummaddii kala hadlaya mimbarka oo faallooyin iyo mustaqbalka wax ku saabsan sheegaya marka dee laqwigii la diiday maha tan dee markii cali bn abi aalib radia allahu canhu uu shahiiday waa tii ummaddii barigu ay doorteen xasan ayay doorteen kadibna haddana labadii qolo waa la iska horyimi dad badan oo xasan la socda iyo dad badan oo mucaawiye la socda waa la iska horyimi dagaal baa la iskaga horyimi arrinkii wuu adkaaday dhimasho tii hore oo kale ka badan baa dadkii in badani diyaar u noqotay xagga dambena waa laga riixayaa kadibna xasan wuu hadlayo wuxuu yihi waan ka tanaasulay khalaas waxyaabo yar yaroo kale wuu sheego kaa hala fuliyo kaa hala fuliyo laakiin anu ka tanaasulay dabeedna waa kuwii dee magaca u bixiyey sibda rasuulilaahi halkay amiir almuminiin halkii ay odhanayeen markii hore caara almuminiin bay muminiinta kii ceebta ku ahaa kuwii la socdee mutaarifiinta dee xayraanka waar dadkii baad ceebaysa kursi baan kuu dhiibna waad iska sii daysa waar inaan ceebtaa noqdaa la ii qaatay muslimku aniga daraadday umadhe ka haday waa sanadkii loo bixiyey caam aljamaaca ummaddii o dham intay midowday gaalkii kusoo jihaysnaa indhaha laga riday ee dib loogu noqdo waa taariikhdaad ka akrii karaysa isagoo sidaa u tanaasulay haddana dee sabab dadka qaarkoodoo waxay keelintay inay dee la suneeyey oo saa u ku dhintay almuhim taas waa taariikhda la xidhiidha imika maxalushaahidkeenu baabkii fiqigee daarusalaa iyo jumca aynu ka hadlaynaa wuxuu sheekhu halkan u keenay imaamku inuu ummadda arrimo kala duwan iyo faallooyin ka siin karo mimbarka dushiisa baabuqiraa'ati fi lkhudba khudbadda iyo in qur-aan lagu akriyo oo khudbaddu aanay qur-aan ka madhnaanin khudbadda iyo wacdiga iyo wax sheegmada iyo wax walba ilaahay kalaamkiisu wuu qurxiyaa axaadiista rasuulku way qurxisaa maanta oo dhan qofku hadduu hadal kugu wado ama muxaadaro wado ama khudbad wado ama lajar wado ama wax qoro oo waxyigu ka maran yahay dhadhaniyo macaan yeelan mayso iidaankiibaa ka maqan iyo koosaarka sidaa daraaddeed bay u baahantay qofku marka uu shay sheegu jiheeyo inuu daliilkana raaciyo qur-aankii iyo xadiidkii raaciyo xadiidkii oo sugan oo markaa la daliishan karayo sidaasuu hadalku kaga duwanaanaya hadaladii caaligahaa oo quluubta iyo qur-aankaa isleh quluubtiibuu markaa soo qaban karaya idan markaa arkaanta khudbadda ayay culimmadu ku dareen in qur-aan ku jiro haddii labada khudbadoodba qur-aanku ka maran yahin maya kaamay soconin qur-aanka ha ka tegin bal eeg hadda khudbadii nabiga calayhi salaatu wasalaam عن ابن حارثة ابن نعمان عن ابنة حارثة بن النعمان قالت كما وحي تري حفظت وحن حفظي قاف والقرآن المجيد سورة مقع علينا انت سوه الرئيس سورة قاف وعن كحفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكى النبي نبي أفكي سنك قاف يدق يدق وهو على المنبر يوم الجمعة منبر كو كتاغي مالك الجمعة كورم خطبة لقو أخرية قال قيامها موقال كيسي وعجيب يصور لي سومد مرة قال كود بكو صور لنا يا سورة قاف خطبتي dadkii luqadii carabiga ahaydna way fahmayaan suuratu qaafna wuu akhriyey ummadii qaybkii hore iyo qaybkii dambe iyo awoodihii ilaahay iyo jannadii iyo naartii inta oo dhan iyo dad waxa sugaya qiyaamadii suurtii wax cajiibay soo bandhig qulubta in la baraarujiyo suuradaha ugu badan ee baraarujinaya ka mid markaa mimbarkaan ka maqlayt isagoo nabigu suuradda akhriyaya marka lagama tegi karo qur-aanka baabu ishaarati fi lkhudba waa aadaabtii khudbadii khatiibka alishaara farfiiq baa la doonaya farfiiq gacmaha oo markaas dee siyaabo kala duwan u balballaadiyo fidiya waxa ka fiican fartaa inuu taago oo qofku sidaa saasuu samayn jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam can xusayn anna bishra bna marwaan ninkii ina marwaan bishra bnu marwaan waa marwaan ibnu xakam ninkii la odhanayay xokaynta cuhmaan u ahaa ee dadkii laga caban jiray ka mid ahaa waktigaa inankiisii beshri oo madaxdii ciraaq ka mid ahaa kuufaan u malaynaya waktigaan madax ka ahaa isagoo madaxa buu khudbad akhriyaya rafaca yadayhi yowma aljumuca gacmihiisuu kor u taagay maalin jumce calal mimbar baan u taagin gacmo kor u taag unbu imaka halkan sheegay halkuu farta ka taagi lahaa buu gacmaha kor u taagay fasabahu umaaratu bnu ruwaybata thaqaf ninkaasaa wax ka sheegay sabahu waxbuu ka sheegay dee qofka marka uu had iyo jeer hadalkiisa dhaliilo waa nooc cayahum wuu ku dhaliilay fasabahu waxaa dhaliilay cumaaratu bnu ruwaybata thaqaf ninka asxaabigaasaa dhaliilo wa qaala wuxu uhi maa zaada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku kamuu kordhinin ishaaradiisa calaa haadaa fartaa wa ashaara biisbaacihi sanaab farta sabaabada la ydhaa murdisada u naqaanee suulka ku xigta ee dadku markay isu kala tirinayaan oo wax ku sheeg sheegaan taas buu nebigu saa u fiiqi jiray buu saa u fiiqi jiray waa afcaashiisa iyo ficladii rasuulka sala allahu calayh wasalam lama odhan karo dhaqdhaqaaqyada kale waa xaraam laakiin ninkani wuxuu doonayaa inuu koobigareeyo ficilkii qowl iyo qowlkii rasuulka labadiba sidii loo qaado baabu nuzuuli limaami can ilmimbar waa imaamkii oo mimbarka ka soo dega qabla faraaqihi min alkhudba isagoo khudbadii dhammayninba wa qadcihi kalaama iyo isagoo hadalkii jara wa rujuucihi ilayhi iyo isagoo hadalkii u noqda yowma aljumuca maalinka jumce maalinka jumcuu soo degay maalinka jumcuu hadalkii jaray maalinka jumcuu dib u fuulay mimbarkii macnaheedu waxa weeye khatiibkii waxyaabaha u bannaan bay ka mid noqotay hadduu dareemo inuu mimbarka kana degi karo fuulina karo balaayana aanay jirin oo khudbadiina ay kaga duwan tahay halkaa salaadii oo aanay kala go-aynin istinaaf iyo bilowna aanay u baahnayn haddii salaada la kala gooyo iyo khudbadii waa kala duwan yihin nebigu intuu mimbarka ka degu dib u fuulay hadalkiina bilaabay dhacdadan iyo dhacdadii kaleu ninka waxbarayayda waa kii nimankaa isa soo taagee lahaa ninkani diintiisiibuu doonaya in wax laga bare ma loo sheegaya nabigu intuu u degay waa tii kursi loo dhigo cashar siiyey dadkii loo khudbadaynayna way iska wada sugayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaan baahi weyn baa haysa ninkan oo usuushii diintuu doonaya in wax looga sheego tanina waa saas oo kale marka xaalaad iyo xaaj- xaajaad khaas arrimo gaara buu leeyahay khatiib oo nusuustaa diiday dhaqdhaqaaqa iyo hadalka iyo khatiibku waa ka duwan yahay عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إمام نبي خطبة أخرين فجاء الحسن والحسين والحسين labadii inan baayime awowa u ah radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raali noqo labadooda wa calayhimaa qamiishaani axmaraani laba qamiisoo cascas bay gashay ama guduudan dadka qaarkoodna af soomaaliya guduud bay dhahaa dadka qaarkoodna casaan labadaa maro ayay gashay macnaha muuqaalkiibuu si fiican u hayaa oo maskaxdiisa qaybta soo mimariga oo si fiican uga soo celin karaya yacturaani fiihima way ku turunturoonayaan waa laba yaro dhaadheer ciyaal yaryar weeye way ku turunturoonayaan فنزل النبي صلى الله عليه وسلم النبي دقي فقطع كلامه هذا الكيسية خطبتي سينو جري فحملهما مركز صوحا باري uma caada ila lmimbar isagoo midba dhinac ku sida ila waa yareeraaya ayuu mimbarka la fuulay uma qaala markaasuu yidhi rasuulku sadaqa allah ilaahay baa ku sheegay inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna inamaa amwaalukum duunyadiinnu waxa ay tahay ama adduunkiinnu wuxuu yahay wa awlaadukum iyo ubadkiinnu fitnatu waa imtixaan waa laydinku imtixaanaya bal inaa sidaa ula dhaqantaan sidaa ugu sabirtaan jacaylkoodu halkuu idinla gaadho waa laydinku imtixaanaya ra'aytu haadayni labadan inan waan arkay yacturaani iyagoo turunturoonaya fii qamiisihima qamiiskooda ku turunturoonaya halkaana way soo socdeen falam asbir kamaan sabrin xataa qadactu kalaama jeeroo jaray hadalkayga waan sugi kari waaya ilaa inta ii imanayaan kadibna hadalkii baan kala jaray aan idiin waday faxamaltuhumaa markaasaan soo qaada marka maxalushaahidka od arkaysaayo hadalkaa waday dee khudbad buu ahaa iyo ummadda wuxuu u jeedinayay maadaamuu dee keenay sheekhu halkan ile imaamkii khudbaddii kala jaruu ku dhigay hadalkii baan idinka jaraya khudbaddiioo iyagaan soo qaada marka kala goyntii iyo degiddii iyo xamaalku inamadan soo xambaaray iyo waxba umay dhimin khudbadda halkiisiibuu kasii kabayo uu kasii waday sidaa nabiguna uu sheegay calayhi salaatu wasalaam jacaylka aynu jecelnahay ubadka iyo ooriyaha iyo ehelkiiyo adduunka waynu ku imtixaanana dadka qaarkoodna jacaylkaasi xaddu kala tallaaba dadka qaarkoodna fii xuduudi shariica ay ku ilaaliyaan marka dhib badan ma geysanin nebigu laakiin haddana wuxuu arkayaa in mala ay uga fiicnayd inuu sugi lahaa ilaa intay u imanayaan oo kale ee uu ka naxay u turunturadooda waxaa kaloo ka muuqanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam in caajisoo wahsada oo dadka ku shaqaysta may ahayn dadku ha u shaqeeyaan iyagaa jeclaa inay u shaqeeyaan laakiin yactamid calaa nafsi mar walba naftiisu isagaa shaqaysanaya wax qabsanaya iyadoo loo shaqaynaya haddana cid inuu dirto aada uma badinaynin kabtiisuu tolanaya maladiisu hagaajsanaya weyl alaabtu dhaansanaya wax namada barsola way soo qaadan odhan kari lahaa yaryarkaa habeelow midow soo qabo wuu odhan kari lahaa dadka dee dhegaystayaasha isagaa laakiin u degay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qamiiskan ay ku turunturoonayeen isbaal dee ilmaha yar marka uu dee da-dan oo kale taagan yahay qamiiskiibuu isbaal ku sameeyey ama dhulka jiiday dee xilbo ma saara waa ilmo yar maradu marna way ka yaraataa marna way ka waynaataa xilkani dadkii uu saarnaa weli ma aho xaddu takliif ma gaadhin waxaa kaaga muuqanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam in ubadkiisa ama sida xadiidka horeba aynu ku soo marnay ubadkiisii unaye ama ubadkaad awoogowta waa kuwaagin kuwaagin weeye inan ina bni haada sayid buu nebigu laha inankayga marka inankaad awooga hooyowt awooga aabbowta iyo kaad inantaaba dhasheeka inan inankaagu nahay mid waliba inankaaga kana isku qolaanu nahay kana isku qolo ma nihin soomaalidun baa laga hayaa waa demdemtii soomaalida taas laakiin labaduba waa inankiisa baabu maa yustaxabu min taqshiiri lkhubra baabumaa buu baabi yustaxabu waa wixii la sunneeyo ah min taqsiiri khudba khudbadda waa in la gaabiyo khudbadda waa in la gaabiyo oo dadku waxa la yidhaha maskaxda qofka bani aadamka ahi ilaa shan iyo toban daqiiqay saani usoo jeedaa hantadi dadka caadiga ah saa daraaddeed baa wixii aada loo xiiseynaya muddadaa kooban wararka iyo wixii lamida lagu soo koobaa shan iyo tobankaa daqiiqo haddii arrinku uu dhaafo dadka caadiga ahi waa laga yaaba inay ka yaro dhacaan dadka muaqafiinta ah iyo dadka maskaxdoodu ballaarantay aqoonta u bislaaday iyo dadka waxa aad sheegayso in badan oo kamida garanaya oo siyaadaadka doonaya kuwaasa saacad iyo laba iyo ku dhagaysan kara saa daraaddeed baa dee caruurta ku jirta ibtidaa'iga dugsiga dhexe kuwa sare mar walba way ka wakti yar yihiin inta loo muxaadaraynayo wax loo sheegayo dadka jaamacadaha ku jira ila maskaxdiiba ballaarasho iyo koritaan keenaysa sidaa awgeed khudbadii waa fariimo la dirayo lala kala tegayo oo markaa qalbiga la siinayo waa in lasoo kooba can cabdillaahi bni abi awfa qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga dhaqankiisii baa lagu sheegayaa wuxuu ahaa yukthiru dikra dikriguu badin jiray wa yuqilu lagwa hadalka aan markaa dikri ahayna wuu yarayn jiray wayuiilu salaata salaadana wuu dheerayn jiray wayuqashiru lkhudba khudbadana wuu soo gaabin jiray walaa ya'nafu mana ka santaagaynin oo muu diidi jirin an yamshiya inuu socdo maca alarmalati gabadha garoobta ah ama aan ninka lahayn inuu raaco waalmiskiin iyo miskiinka inuu raaco fayaqdiya lahu alxaaja xaajadiisa u dhammeeyo taana kamuu santaagi jirin dhaqankii nebiga akhlaaqiyaadkiisii quruxda badnaa ilaahay uu ku ammaanul wa inaka la calaa khuluqin cadiim waa kuwaasaa kamida saasaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii loo tilmaamaya ta horeysa waxay ahayd caadiyan hadalkiisa caadiga wuxuu badin jiray dikriga dikriga afkiisa ku badnaa laa yazaalu lisaanuhu rabban min dikrillaah carabkiisu wuxuu ka qoyanaan jiray ilaahay xuskiisa taasay ku qomanto kollay bahasha nafi tamar bay leedahay waxbaa baxaya hadalku qofku wadaa ba hadalka ka fiirsan maxaa tirsan maxaa laka aw calayk maxaa dhib ku ah maxaa se dheef kugu ah laqwiguu yarayn jiray laqwigaasi waa wixii aan dikriga ahayn unbaa looga jeedaa bilaa macno nebigu ma odhanayn oo isaga laftiisaa lahaa inii la amzaxu walaa aquulu ilaa xaqan waan kaftamaa laakiin kaftankaygaas haddana waxaan xaq ahayn maaha marka laqwi wuxuuna imika looga jeedaa un dee ila maa yuqaabilu dikri wixii aan dikri ahayn sheekada iyo waxyaabaha markaa qosol yaro keeni kara iyo iswaraysiga kale iyo kaftanka iyo aad bay u yaraayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa markaas dhaqankiisii ka mid ahaa inuu salaadana dheereeyo khudbadana gaabiyo lama sheegin inay markaa halkan salaada khudbadda ka dheeraanayso laakiin nisbiya marka khudabka la ysu nisbeeyo marka salaadaha la ysu nisbeeyo salaaduna salaad mudakara oo dhammaystiran bay ahayd khudbaduna khudbad dhammaystiran oo dheerayn bay ahayd marka dadka kale khudbadahooda loo eego way ka gaabadeen salaaduna marka loo eego dadka kale salaadahooda way ka dheera walaa yanafu an yamshiya maca alarmanati waalmiskiini fayaqdiya lahu xaaja yanaf kama kama kibray kama santaagin inuu raaco dumarka aan ragga lahayn masaakiinta iyo muraadkooda usoo dhameeyo ila waa aabihii ummadda annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum nebigu nafta mu'miniinta isagaa ka xiga ooriyihiisuna hooyooyin bay u yihin isaguna aabbu ummadda u yahay waa qirashaadee wahuwa aabun lahum bay qisa sheegaysa ayay qira sheegaysa laakiin dee waa qisa aan la qira aan la akhriyay isaguna ummadda aabbaheedi saa daraaddeed baanay dumarku hadday xataa jidhkiisa taabtaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam see waa jidh maxram oo ay taabatay oo kale waynu soo marayna saxaabiyad jirhkiisa ka dhuranaysay nebiga cabarka ayay ka dhuranaysay intay fijaan yar qaadatay ayaa marku seexdu dhididay ayay jirhkiisa shariifka ah dhididka intay sitaa uga hololoobisay ayay ku shubanaysaa quraarad leelidankiisu carab ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waayahay marka waxaa halkaa iminka maxalushaahidku yahay baabkan aynu marayno khudbada inaanay dadku ku caajiso iyagoo weli xiisayna in la joojiyo khalaas haddii salaadii toban daqiiqo noqonayso khudbadiina shan iyo toban labadii foqolood tii horiyo tii dambeba ama labaatan khalaas baabun kam yakhdub imisu khudbad akriyaya qof imise khudbadood ma midba ma laba ma saddexba ila waxaa la maraya waa usuushii baa la maraya waa axaadiistii daliilka u ahayd masaa'ilka fiqiga kitaabku wuxuu ka mid ahaa maraajicdii waktiga hore la ururiyey marka khudbadu waa imise khudbado ma mid keliya mise waa qaab dhowri labiyo wixii laba iyo meel can jaabir ibni samurata qaala جالست النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي يقول لنا ابن محمد بن لفري فما رأيت ما رأيت يخطب استغى خطبة خير إلا قائما وسلتها جاية ألافت كم ويجلس فريسنا هذا خطبة نحن ثم يقوم استاجية فيخطب الخطبة الآخرة خطبة الرابعة أي أحرية خطبة الدنباء أي أحرية marka macnaheedu waxa weeyaan khudbadaha kala joog baa lagu akriyay aadaabtay ka mid tahay fadhi baa u dhaxeeya waana laba khudbadood xaasa axkaamada khudbadii laga sheegaya iska akribu maaha reer masaajidka reer hebel baa dhisaye midaas carabiga yaqaano reer hebela inoogu yeedha reer hebel soo camirta masaajidka waxaasi kaa socon maayo waa laga tegi un masjidka markaa meel reer hebel leeyihin hadday noqoto iyo soo camirta istawoodu ilaa halkaa iyo khudbadu socdaan waa laga tegi waxaa lagu xisaabtamaya yaa codkiisu wanaagsan yahay qiradiisu fiican tahay khudbadiisu fiican tahay diyaarin wanaagsan leh laxniga yaraynaya aqoon xambaarsan tahay wax badan baa loo eegaya waa ammaana waa waa idaacaddii ugu qaalisanayd ummaddu lahayd ee ummadda laga jahaynaya halkan dadka qaarkood baa markay khudbada akhriyayaan bani aadamku dabcan kullu bnu aadama khataabu rasuulku yuri sala allahu calayhi wasalam ina bani aadam oo dhan aqoontiisu inkasta hagaasiibsanaatee waa gafaya laakiin gefka waa inuu yaraado gefka waa inay fahmi karaan dadka musaqafiinta ah ee shareecada iyo qur-aanka iyo luqada iyo dadka aqoonta uli meelaha qaarkood oo daqiiqa ay fahmi karaan waa inay kusoo ururta laakiin haddii qur-aankii uu qofku jejebinayo oo laxnigiisii badan yahay maya ma qabato sidaasi baa markaa halkaa waxaa kaaga muuqday laba khudbadood baabu lfasli bayna alkhudbatayni biljuluus waa in fadhi loo dhexaysiiya can cabdillaahi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yakhdubu alkhudbatayn wa huwa qaa'im وتركوك قائما أدو تاغن بي كاتغيا وهو قائم سيغو تاغن بوخرين وكان وحا يفسر مدكو كلا سارت بينهما لبدا خطبادات بالجلوس فردي لما شيغين انت وليغيا لكن فردي دير ما هي فردي دير مو هي فردي كوبن بوها فقاد قاركو وكو قدره فردي غنو دحيه لبدا سجودود ان لا اكوها waxyaro aada u kooban daqiiqad ba aan gaadhay baabu sukuuti fi lqacdati bayna alkhudbatayn fadhiga labada khudbadood u dhaxeeya waa la aamusa wax kaloo la akhriyaya khudbada khatiibku akhriyaya ma jiro lagu fadhiistay baabu lkhudbatayni baabu sukuut aamuskuu baab fi lqacda fadhigii la aamusa fadhigaasoo bayna khudbatayn labada khudbadood u dhaxeeya waa la aamusta wax kala loo dhimaa aamuskaasi dee isagii wuu aamusaya khatiibkii aamuskaa way la wadaagayaan un dhegaystayaashu iyaguna inuu markaa ama wax kaloo fara badan akriyo lagama faa'iidaysanaya halka عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما سوى تالنه نبي خطبرين يا ثم يقعد قعدة لا يتكلم وفريسنا يا هل فديون هل اللهين يقعد قعدة وفريسنا يا هل فدي دينو مستر مرة لا يتكلم سوى هدلي هل فدي fadhigu kacafariisi maaha waa mid keliya oo aanu hadlayn uma yaquumu wuu istaagaya fayakhtubu khudbatan ukra khudbad labaad buu akhriyaya فمن حدثكم قفك إذين شاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان يخطب قاعدا إنه قبض أخريج رئيسا وفريا فقد كذب لا مشكلة رحلة قاركود وتيهم صبر نبريه الدنباء معاجز فيكتهي وخطبة دائرين يا مسألة شوقاني كرين نيه وهتبين اسكفري تنجرين والكاسا hadalkii soo baxay waa lagu akri karaa fadhiga sidana la yeeli karaa dabeedna been buu kuu sheegay buui qofka ku idhaahda wuxuu ku akri kari waay wuxuu ku akriyayay fadhi been buu sheegay sida taagi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka aadaabtii khudbaddu waa noocaa weeye qofku dee hadduu xanuunsanaya ama ciidayuu istaagi kari waayana dee mid kale ha isaga dhiibo mid kale oo tamartiisii iyo tilmaantiisiiba dhammaystiran yahay isaga dhiibo oo kiilkan noqdo fuqaha badani waxay leeyihiin fadhigu waa sunne hadduu la fadhiisto guri mayso khudbadii laakiin aadaabtii wacnid waa sidaa bee baabu lqiraa'ati fi lkhudbati athaaniya khudbadda labaad oo la akriyo qur-aankii wadikri fiiha iyo xuskii ilaahay la xusayay dikri iyo qur'aan waa in khudbadda dambe ay kusii badan yihiin عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس سرجوغو كخط بدين يا فريسانيا ثم يقوم هذنا وكعيا ويقرأ آيات من الذكر الحكيم وهي معه آيات أخرى ويذكر الله عز وجل إلهينا وحصيا إلهينا وحصيا وكانت خطبته قشتا خطبتي سنة الحافة وصلاته قشتا صلاتي سنة dhexdhexaad ayay ahayd sidaasiibaa markaa saxaabigaas dhowrkaa jeer waa ka inagu soo noqdee sidaasuu tilmaamay marka qofka khatiibka ahi waa aadaabta uu ku dadaalayo qofka ka dhacana loo sheegayo ee lagu baraarujinayo salluu kamaa ra'aytumuuni usalli sidaa aragteen anigoo u tukanaya u tukada buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam khudbadeeyana waa la ila salaadii waa khudbadii waxay la socotaa salaadihii ay la socotaa salaadii bay la socotaa mamasana ay culimadu isku khilaafeen salaadii jumcuhu hadday bilaa khudbad noqoto ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso shuruudaheedii bay ka mid tahay ansixidda inay khudbada wadato haddaanay khudbada wadanin laa tasix lagama arag nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbad salaad jumco uu tukiyo bilaa khudbada inkastoo qaarkood dee taa ay aada uga doodaanoo ibnu xasam masalada uu aada uga doodaya ay tahay haddana sidaasaa culimada muslimiintu ay u badan yihiin in salaadii jumca ay u baahan tahay khudbadaha cadadu salaati ljumuca salaadii jumce bal hadda inta la tukanayo inta ragcadood can cabdiraxmaan bni abi layla qaala qaala cumaru cumar bn khaaab wuxuu yihi صلاة الجمعة ركعتان ولا برك على صلاة الجمعة وصلاة الفجر ركعتان عيد الفجر قلنا ولا وصلاة الأضحى ركعتان عيد الأضحى ولا برك على وصلاة السفر ركعتان صلاة السعداء السماء هي أفرفر تاهنا لبا لبصو لبا ينقل تمام لما يستلوي غير قصر عن قابنين على لسان محمد بو كسغنا على أرنكاسي صلى الله عليه وسلم عرفي نبي بو كسغنا أما كسغني صلاة سوى لبا لبا لكن وإذا ما يسترينو ما قابنا لبا معناه لو فهم كريا سقو معناه لو فهم كريا وحويا سيدنا أسل كودها أسل كود سيدا سوء هاي صلاة وحاو أسلا إنay قابن ديرانشها سيادة in la kordhiyeyba inay gaabnaydba asala in la kordhiyeyna waa way dambaysa marka jumhuurtu ay ka jawaabayaan waxay leeyihin salaadaha inay kuwa farafartee la gaabinayo asalkoodu waxa weeye inay dheeraayeen oo la gaabiyey sida aayaddaba ilaahay uri dee xaraj idinkama haysta inaad salaada gaabisaan haddaa gaalada ka cabsataan oo salaad dheer baa la gaabinaya marka jumhuurtu waxay ku awilayaan tamaamun way dhammaystiran oo tii afar tahayd ajrigii iyo abaalkay lahayd unbay tan labadiina leedahay tamaamun hayru qasrin dee ma mid gaaban oo ajrigeedu naaqis yahay maahee haddii xataa jumcadii laba ay noqotayoo sidii duhurkii aanay afar ahayn haddana waa taamun ogow xajrigii xagga ajrigiiyo abaalmarinta waa taan ee ha odhanin waa tan waa tan salaadiiba bar la goosa nin reer gabiile ee loo xaleeyo wuxuu yimi jamaciio lamun baa la tukado mid hareerihiisa fadhiyo waryaane war salaadii dee lamaa la tukadee duhurkii dee show duhur buu moodaya jimcada ugu waday waa arrintii kale meeday markaasaa nin sheekhahoo magaalada sheekhubeledka ahae qolo ay saseeganaayeen ayaa waxay dhaheen sheekh maxamed yala labadii kale goostay miyuu goostay buui wallaahi inaanu laba kale ku dari oonu afar ka dhig oonu lix ka dhige ba hanagu qabsado markaa waxa weeyaan isaguna ficlan uu la yaabay uno wuxuu wasalaada afar baynu ku ogeyna goormay laba noqoto marka tamaamun kayru qasri hamoodinoo ha odhani war salaadii goorma la goosto iyo salaadii waa ta naaqiska arma wuxu dhimayi armaynagu soo yuuban waa dhammaystiran alqiraa'atu fi salaati aljumucati bisuurati aljumucati waalmunaafiqiin labadaa suuradood baa la akriyaya ilaa suuradaha akriyaysaa lagu sheegaya suurado kale haddaad akrido waa sax way ka ansixi kartaa mamnuuc maaha laakiin kuwanaa sii wanaagsan maadaama nabigu ku dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح مالك جمعة صلاة الصبح وحو أخري ألف لام تنزيل السجدة وسورة السجدة وهل أتى على الإنسان لبدا سورة سورة السجدة وإن دور لك يهل أتى على الإنسان ككورا صلاة الصبح جمعة أيكو أخرى هذا يدرك كريان إمامكم عرق فلودها وكجارسين كرا هذا يدرك لبك الطهي ولغير أي كرا وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين سورة الجمعة هي سورة المنافقين لبدا سكو أخرين أنا غير أتكين يدك دك جرائي khushuucdiio aan badnayn haddii labada suuradood lagu akriyana xoogaa ku dheertahay baad moodaa ragcada horena suurat ljumuca ragcaddana suurat lmunaafiquun xoogaaday ku dheertahay waa sade nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu sidaas u yeeli jiro rag aqwiye ah iimaan iimaanku qanjaha jooga isu iman jira alqiraa'atu fi salaati ljumuca bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka cala wahal ataaka xadiidu lghaashiya labadaa suuradood ayaa lagu akriyayey ayaa lagu akriyi doonaa jumcadii ragcadda hore iyo ragcadda dambe waa laga yaaba kuwan inay dadku la qabsan karaan can samurata saxaabigaasi aad inoogu soo axaadiistiisa la inoogu soo celinaya qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaqra'u fii salaati aljumucati salaada jimce wuxuu ku akhriyay labada ragcadood bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lgaafiya marka qalad ha fahmin oo ha odhanin war aqwaankanna tukiyaa labadaa waxaan ahayn miyaanu garanayn labadaa waxaan ahayn miyaanu garanayn labadan ugu akriyaa miyay ka qabsatay talo waar way ka qabsatoo nebiga akriyee u daah marmarka qaarkood wana u dee udka hadduu akriyin waa ugu asaxata dikru likhtilaaf iskhilaafkii ruwaad waa isku khilaafteen baa la sheegi cala nucmaan ibni bashiir asxaabigaa raggii ka warinayay waxay isku khilaafeen fi lqiraa'a أخرنت الأخرين في صلاة الجمعة صلاة الجمعة سورة الله الأخرين تجي كورين أي أصحابي النعمان بن رشيد ويسكو خلافه طلبة وحبا الشيكتين وقاربا انت هرين صومر نمضي طلبة إن وريتي أصحابي اللي قوريي وحتى لا يا أبا معها وحلا قد شمعين أيانا هدي كوني تنكوريين هو أن تنكوريين أصحابي وحي شيكي سامنين اللي بدوا ببناين وصورة لها jumca iyo munaafiqiinna lagu akrii karo suurat laclaa iyo suurat lghaashiyana lagu akrii karo haduu asxaabigu ka wariya hadduu ka wariya labada waxay tilmaamaya nabigu marna inuu kuwan ku akrii jiray marna kuwan ku akrii jiray libayaani jawaab عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير وحويدي أصحابه أي إمامك ضحاك باويدي ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم nebigu muxuu ahaa qur-aanka mid akhriya qur-aankeebuu akhriyi jiray yowma aljumca maalinka jumce calaa itri suurati ljumca markuu suuratu jumca akhriyo muxuu ku xigsiin jiray qaala wuxuu uhi kaana yaqra'u hal ataaka xadiidu lgaashiya macnaa waxay tilmaamaysaa marna labada labada suuradood dhaadheerna waa la israacin karaa labada gaagaabanna waa la israacin karaa tu dheer iyo tu gaabanna waa la israacin karaa oo imika riwaayada waxay sheegaysaa suurad dheeroo suurat jumuca iyo halataaka xadiio iyaduna gaaban ayuu isku akriyaya عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وأخري في الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية لولاس كاكاون بمرنا أخريج وربما اجتمع إلى كل ما قال لغا العيد والجمعة قالناها قال كل واحد لغا يابا وريقة maalmaha inay isku soo beegmaan maalin ciid iyo maalin jumca fayaqra'u bihina jami fiihina jamiica fayaqra'u wuxuu akhriya bihina labada suuradood fiihina labada ragcadood ku akhriya jamiican iyagoo dhan markaas labadii macnaa ciidiina ku akriyaya waxaana ku akriyaya jumcadiina oo mu odhanayo saakaad akhridaye ka duutan kale isagoo saaka akhriyey ayuu jamiicantu waxa weeyaan ciidii iyo jumcadiiba ku wada akhriyaya marka qur-aanku ma agastaayir garoobo walaa tashbacu minhu lculamaa walaa yakhliqu bikahrati rad ku celcelin badan lagagama caajisa iyo suuradan makhribkiibuu nagu akhriyey muu naga daayay qoladii tidhi maad qul huwallaha naga daysi dee waa kii nebigu ninkii akhriyayey waa ku hambaliyeeyeyba marka iminkaa la akriyey goodhowey baa la akriyey ma laha mar walba imaamkaa loo dayn doonaa wixii munaasib noqda isaga akriyaya waxaana loo eegi doonaa dadka musalliinta tukanaya allahu subxaanahu watacaala aclam